إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho xayawaanka shabeelka ayaa dad ku dhaawacay deegaan ka tirsan gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya bannaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday madaxweynaha waddanka faransiiska ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya bulshada ku nool magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa dhigay dibadbax ay uga soo horjeedeen dowladda faransiiska haweenay ka mid ah soomaalida qurbajoogta ah ayaa si qiiro leh uga hadashay aflagaadada loo geystay nebi moxamed salaallahu calayhi wasalem iyadoo dadka soomaaliyeedna su'aal culus duldhigtay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay mawliidka ay suufida dhigaan laba iyo tobanka bishan rabiicul awal shariif sheekh axmed oo mar soo noqday madaxweynaha dowladda ayaa ka hadlay afduubka ku soo badanaya magaalada muqdisho isagoona eedayn u jeediyey dowladda federaalka ku dhowaad soddon askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay waddanka afghanistaan ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiis ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol laba iyo afartanka hijriyada oo waafaqsan sagaal iyo labaatanka bisha tobanaad sannadda laba kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan sargaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada hodan ee magaalada muqdisho maxamed muuday abuu muslim ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya howlgalkan ayaa wuxuu maalintii shalay si gaar ah kaga dhacay degmada hodan gaar ahaan xaafadda soonakey ee magaalada muqdisho rag bastoolado ku hubaysan ayaa qaarijiyey cabdi khadar oo loo yaqaanay ambalas oo ka tirsanaa saraakiisha dowladda federaalka ciidamada gaarka ah ee fuliyey weerarkan ayaa waxay cabdiqadar toogteen qaybaha sare ee jirka iyaga oona ka furtay qori uu ku hubaysnaa sarkaalka la dilay sarkaalkan la dilay ayaa lagu soo waramayaa in dhibaatooyin xoogan uu ku hanjiray dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan ciidamada mujaahidiinta ayaa si firfircoon kaga howlgala magaalada muqdisho wuxuuna weerarkani ku soo aadayaa iyada oo saacadihii lasoo dhaafay degmada kaxda lagu dilay guddoomiye waaxeed ka tirsan degmadaasi xayawaanka shabeelka ayaa dad ku dhaawacay deegaan ka tirsan gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya abuubakar ibraahim geedi faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xayawaan saacadihii lasoo dhaafay dad shacaba ku dhaawacay deegaanka arabsiyo ee ka tirsan gobolka gabiley ee waqooyiga soomaaliya dadka deegaanka ayaa sheegay in shabeel uu waxyeello u geystay saddex ruux kuwaas oo ka mid ahaa dadka xolodhaqatada ah ee ku nool deegaanka arabsiyo goobjoogayaal ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in mid ka mida dhaawacyada la geeyey isbitaal ku yaala magaalada hargeysa halka qaar kalena la dhigay xarumo caafimaad oo ku yaala deegaanka arabsiyo ee gobolka gabiley guddoomiyaha deegaanka ugu magacaaban maamulka somalilan ayaa saxaafadda uga warramay dhibaatada uu geystay shabeelka arrinkaas walaal waxa weeye guryada waa jiraa waxaa jira shalayta hore waxaw hal qof ku dhaawacay maantana maraya qofkii labaad marka waxa weye shalay hal qof waa laga soo qaaday oo lala cararay hargeysa loola cararay qofkii labaad waxaw waa ku soo booday xagga sare uu kaga yimid diixana uu ku dhaawacayoo bahalka ciddiisa waad garan karaysaa iyo iyo dhaawaciisa intuu laagaanayo jirkiisa ciddiyo badan baa ku yaalay maanta oo qofkii labaad weeye gelinkii hore ayuu soo sheegay kii labaadna hadda ayaa lagu daweynayaa goob caafimaada ku taala arabsiyo cabsi iyo taxadar weyn ayaa ka jira deegaanka arabsiyo ee gobolka gabiley halkaas oo ah meesha uu shabeelku ku dhaawacay saddexda qof iyadoona ay bulshadu bilaabeen ololo looga hortegayo xayawaanada duurjoogta ah ayaa leh halis aad u badan taas oo ay tahay inay ka foojignaadaan dadka xoolodhaqatada ah iyo sidoo kale dadka ku nool deegaanada kaabiga ku haya dhulka hawdka ah banaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday madaxweynaha waddanka faransiiska ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warkaas iyo war kale oo ku aadan bulshada ku nool cadaada oo iyagana dhigay dibadbax ay uga soo horjeedaan faransiiska waxaa soo jeedinaya mahad cubayd
banaanbaxan oo looga soo horjeeday aflagaadadii uu faransiisku kula kacay nebigeenna sharafta badan iyo diinta islaamka ayaa wuxuu ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo magaalooyin kale oo ku yaala gobollada dalka sida cadaado iyo gaalkacyo dadka reer muqdisho oo isugu soo baxay qaar ka mid ah waddooyinka iyo xaafadaha magaalada muqdisho ayaa si adag uga hor yimid falkii uu faransiisku kula kacay islaamka iyo muslimiinta waxayna qaarkood sheegeen inay dhiigooda u daadin doonaan difaaca nebiga salaallahu calayhi wasalam dagaalna ku qaadi doonaan dowladda faransa
inaan nabigeena calayhi salaatu salaam magaciisa kora u qaadno nabigeena waa taageersanaa gaalkii caaya waa ka soo horjeednaa taasaan ugu kaliftinaa waddankeena u soo baxna maanta allahu akbar allahu akbar rasuul diinow dooni meero nabigeena calayhi salaatu salaam ninkii ku soo xadgudbo dagaalaan ka xignaa dhiigeena u daadinaynaa dad islaamaana soomaaliyeed allahu akbar
gaalkii faransiiska ahaa oo murtidka ahaa oo nabigeena calayhi salaatu salaam u gafay ayaa maanta dadkan ummadda islaamka isku soo bixiyey suxuurteeda taas ayay u muujinayaan maantana waxaan muujinaynaa saxuurteenna aan nebigeenna kor u qaadayno diinteenna salaatu alai salaam kor u qaadayno sidoo kale qaar ka mid ah banaanbaxayaasha muqdisho oo wejigooda caro xoogan laga dheehanayay ayaa soo jeediyey in safaaradda faransiiska ee magaalada muqdisho gebi ahaanba la burburiyo faransiiskana cilaaqaadka oo dhan loo jaro awooddeeda aan nebi maxamed calayhi salaatu salaam inaan ku taageeran u soo baxay gurigaygana aan uga soo baxay waxaa taas mooye aan u muujinaa waxay tahay nin gaal ah oo madaxweynaha faransiiska ayaa nebigayga aflagaadeeyey nebi maxamed waa taageeraynaa qof weliba oo muslima waxaa laga rabaa inuu difaaco siduu ilaahay qur-aankiisna uu sheegay hana difaaco rasuulkiina sala allahu alayh wasalam makaroon waxaa dheenaa nebi max sala alayh wasalam uma qalinta afkaaga urka badan doofaarkaa ku cunta inaa ku caayfid safaaradda kulihii soomaaliya hala jijibiyo hal safaarad kulada lagu arka hal safaarad xidid nagama dhexayso soomaaliya iinka gaalka daalimka ah oo eyga ahna waxaan leeyahay minallaahi min cindillaahi fitna iyo cara ilaahay ha kugu dhacdo dhanka kale wuxuu banaanbax xoogan ka dhacay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud kaas oo isugu soo baxeen dad aad u fara badan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada qaarkood oo goobta banaanbaxa ka hadlayna waxay yidhaahdeen waan ka soo horjeednaa makroon waxaan leenaha ha dhaco culimadiinkeenii dhallinyaradeenii waxbarashada haweenkeennii dhammaan maanta waxaan isugu soo baxnay dhibaatadii ay sameeyeen dowladda faransiiska iyo madaxweyne macron oo ay ku caynayeen rasuulkeena salawatu mana ahin markii koowaad ay faransiisku sameeyeen mar walbana waa wax ay joogto ay ugu dhaqaaqaan dowladda faransiiska waxaan doonaynaa inaan xiriirka u jarno haddaan nahay soomaaliya waxaan doonaynaa inaan mataqaanaa meel ay joogaan ba aan mataqaanaa
ma raacayno diinkooda diinna ka dhigan mayno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin dibadbaxyadan ka dhacay qaybo ka mid ah dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli mudaharaadyo waaweyn ay ka dhaceen caalamka islaamka kuwaasoo looga soo horjeeda aflagaadada emmanuel macron madaxweynaha faransiiska ee ku caanbaxay afxumada iyo diinla'aanta haweenay ka mid ah soomaalida qurba joogta ah ayaa si qiiro leh uga hadashay aflagaadada loo geystay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyadoo dadka soomaaliyeedna su-aal culus duldhigtay faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac inkastoo qurbajoogta ay u badan yihiin dad qaatay dhaqamada shisheeye haddana weli waxaa ku jira dad qalbigooda uu nool yahay oo rag iyo dumar intaba leh yurub iyo maraykanka iminka waxaa ka taagan cabsi la xiriirta inay dhacaan weeraro hor leh oo lagu aargudayo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam haweenay ka mid ah soomaalida qurbaha ku nool ayaa muuqaalkeeda internetka soo dhigtay iyadoo ilmeynaysa islamarkaasina sheegaysa inaan loo dulqaadan karin ficilada reer galbeedku ay ku kacayaan ee ka dhanka ah nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabigeena calayhi salaatu wasalaam ummadoo dhan ayuu nebi u yahay laakiin cid ilaahay fahansiiyey unbaa fahansan dadkao dhan gaal iyo muslim maanta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi ayuu noo yahay annagoo dhan cid gooni nebi maaha haddana annaga waxa waaye mas-uulka nasaarna ilaahay baan rumaynay iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam waxaan u soo galay maanta waxaa weeyaan qoraalkiina iyo codkiina inaad midiyaa aad ka muujisaan nabigiina inaad weelisaan nabi maxamed hilla idinkagama baahna laakiin cadaabka ilaahay ayaad kaga badbaadaysaan iimaankiinna iyo islaamnimadiinna ayaad rumaynaysaan
waxaa hadalkeedu ku soo aadayaa xilli dhowaan dowladda faransa ay aflagaadaysay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam islamarkaasina ay sheegayso in ay sii wadayso qorshaheeda guracan ee ay ku howlan tahay haweenaydani waxa ay sheegtay in ay go-aan ku gaartay inaanay ku sii noolaanin halka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam lagu aflagaadaynayo waxayna ku dhawaaqday go-aanka ay qaadatay maanta qurbaha ayaan ku noolahay naftayda ayaan u huriyaa calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ballan waxaan ku qaaday meesha lagu aflagaadaya inaanan ku noolaanin soomaali weyne waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina nabigiina aada tustaan inaad nabi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad maanta barti lagu aflagaadeeya miidiyaha aad soo gelisaan inaad u hilisaan inaad naftiina iyo iimaankiina ka run sheegtaan
dadka soomaalida ah ayay u soo jeedisay dhaliil saa'ida waxayna sheegtay in loo baahan yahay inaanay qaadan sifihi ay lahaayeen munaafiqiintii joogay xilligii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabigayga calayhi salaatu wasalaam naag soomaaliyeed ayaa aflagadaysay adduunyadayna ku raaxaysanaysaa way noosha way joogtaa qabiilkii ayaa naga hormaray qabiilkii ayaa naga hormaray haddii maanta hal qof oo soomaaliya la caayo haddii aabbihiis la caayo ama qabiilkiisa miidiya uu soo firna soo fariisanaya asaga oo dhiiggiisa boqolkii laba boqol uu maraya soomaalida maanta ma munaafiqiin bay noqdeen mise maxaad noqoteen ma adduunyadiinaad ilaashanaysaan ma munaafiqiin baad noqoteen ma dadkii nabiga shirqooli jiray calayhi salaatu wasalaam aayaadka ilaahay kusoo dega miyaad noqoteen markaad nabiga sal alla alay sl dadka la joogay oo markay asaga la joogana dhahaya yaa rasuulallah nabiga ilaahay baa tahay markay ka tagaana gaalada u tagaana dhahaya annaga nabi maxamed kama tirsanin miyaad noqoteen qaar ka mid a dadka muslimiinta ee caalamka daafihiisa kala duwan ku nool ayaa waxay muujiyeen siday uga xun yihiin ficilada foosha xun ee dowladda faransa ay ku kacayso kuwaas oo sidoo kale ay horey ugu kaceen waddamada kale ee reer galbeedka sida maraykanka ingiriiska jarmalka iyo waddamada iskandanefiyaanka qaarkood meelo kala duwan oo caalamka waxaa ka dhacay mudaaharadyo looga soo horjeedo aflagaadada faransiisku uu kula kacay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam laakiinse culamaauddiinka iyo dadkan dheergaradka ahi waxay sheegayaan in aan mudaaharaad waxba soo kordhinayn ee loo baahan yahay in ficil loogu aargudo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlay mowliidka ay suufida dhigaan laba iyo tobanka bishan rabiicul awal warkaasi waxaa soo gudbinaya caydaruus sabriye laba iyo tobanka bisha rabiicul awal oo ku beegneed habeenkii xalay dad badan waxa ay sameeyaan oo ku nool dunida daafaheeda oo ay ka mid yihiin suufiyada ku nool soomaaliya mowliidka oo ay ula jeedaan dhalashadii nebiga sala allahu calayhi wasalam arrintaani ayaa waxa ay tahay bidco waxaana si faahfaahsan habeenkii xalay uga hadlay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka sheekh nuur ayaa waxa uu uga horreyn ka hadlay waxa ay diinta islaamku ka qabto mowliidka oo ay dhigayaan suufiyada waa haddaba inaan jeclaano waa laga maarmaan yaa jeclaay saxaabo ayuu ku dhan yahay jacayl nabiga la jeclaado sala allahu caleyh wasalam abubakar ma sameeyey ixtifaalka been iyo lama rabo waxaan jirine muhaysiin a ee aayad ama xadiis oo sugan xadiis sugan ma haysiin laysku ajelina waa filxadiisi shariifi mantii nabadii jira waa laga yimide wax aad ka hayso oo kamid ah abubakaraad jeclaay radiallahu inuu hanuunsan yahay oo haddaba la hanuuniya nabigaa sheega salallahu alay wasalam dariiqadiisi marowna yidhi ma haysiin cumar ma haysiin cuhmaan ma haysiin cali ma haysiin radia allahu canhum sidoo kale waxa uu ka hadlay suufiyada la baxay ahlusunna wal-jameeca inaysan magacaasi iyagu lahayn balse ay leeyihiin dadka ku taagan dhabaha nebiga sala allahu calayhi wasalam niman gaalaa oo ayagu gaala ka wakiila idinkoo taageeraysiin ama dadkiioo taageeraya oo dhahay waa dowladeeni ayay haddana waxay rabaan inay yidhaha nabigaan jecelnahay war nabi mar hore aad ka tagteen oo alla mar hore aad ka tagteen oo nabi mar hore aad ka tagteen oo saxaaba mar hore aad ka tagteeni waxaan dadka aad ku wareegeyseen ka daaya waa ahlusunna waljamaaca waa dadkaas ahlu dariiqa kuwa iyadana dhahaya jiro dhahaya anku ahlu dariiqaan nahay culamadii horaan nahay ahlu dariiqa ma taqanin hor ahlu dariiqa waxa waaye dariiqatu nabiyi sala allahu alay wasalam waalkhulafaa'i raashidiina waaye dariiqada saxiixada dariiqo kaloo saxiixa ma jirto waxaas waa la ysaga daba yimid dadka xiiqaayana heeska ilaaliyaana wax fiicana ku xiiqaano si kastaba ha haatee suufiyada ayaa sheegtay inay dhigayaan waxa ay ugu yeereen mawliidka oo ay ku weynaynayaan dhalashada nebiga sala allahu calayhi wasalam shariif sheekh axmed oo mar soo noqday madaxweynaha dowladda ayaa ka hadlay afduubka ku soo badanaya magaalada muqdisho isagoona eedeyn u jeediyey dowladda federaalka sida faahfaahinta warkaasi uu ku eegayo haashim cabdinaasir iyadoo waayihii lasoo dhaafay afduubka ku soo badanaya waddanka ayaa waxaa arrimahaasi ka hadlay madaxweynihii hore dowladdii kumaalgaarka ahayd shariif sheekh axmed wuxuu sheegay in arrimahaas yihiin kuwa aada looga xumaado isagoo sheegay inaan carruurta suuqa waxba looga dirsan karin runtii waxyaabaha aada looga xumaado ay tahay waay in carruurtii maanta aan bannaanka loo diri karin oo dadka xibnihiisa gadanaya looga boqo runtii waa arrin khatarteeda leh arrintaas marka waxaan u baahannahay dhammaanteed inaan ka wada qayb qaadanno sidoo kale wuxuu ka hadlay kufsiga ku soo badanaya magaalada muqdisho isagoo dowladda federaalka ku eedeeyey in aysan waxba ka qaban arrimahan ka jira magaalada muqdisho kufsiga oo asagana soo laalaatay oo meela weliba uusan taaba jirin taabta arrimahaasna arrimo aada u xun waaye waxyaabahana soo gaaraya oo ku saabsan arrimahaas waa dhaqan aada u xun waa dhaqan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu necab yahay waa dhaqan ummaddan aan lagu baran oon lagu aqoonin ciidadaha dowladda ee xil saaran amnigana ay shaqadooda qabsadaan shaqooyinka aan loogu talagelin oo hay-adaha amniga ay ku mashquulsan intay meel iska dhigaan midda muhiimka ah oo loo ilmaday oo loo abaabulay oo loo sameeyey oo ah dadka amnigooda inay sugaan ha ka shaqeeyaan allen shariifka ayaa ku dadaalaya sidii uu ugu guulaysan lahaa doorashada soo socota wuxuuna isku muujinayaa inuu yahay ninka keliya ee mudan inuu xilkaasi qabto muqdishona uu ammaanka dhigi doono halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina ku dhowaad soddon askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay waddanka afghanistaan ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa weerar xooggan ku qaaday kolonyo ay wateen askarta afghanistaan weerarkan ayaa waxa uu ka dhacay wilaayada badakhshaan wuxuuna yimid kadib markii ay askarta kaabul isku dayeen inay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan magaalada faydaabaad ee gobolka badakhshaan war uu ku saxiixnaa afhayeenka imaarada islaamiga ah sheekh dabiixullaahi mujaahid ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay laba-iyo toban askari oo ka tirsan milatariga waddankaas iyo laba ka mid ah booliiska xukuumadda kaabul halka sidoo kalena lagu dhaawacay laba-iyo toban kale oo uu ku jiray sargaalkii watay ciidanka weerarkan oo socday muddo hal saac iyo bar ah ayaa waxay mujaahidiinta ku gubeen labaatan gaari oo kuwa gaashaaman ah ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ee afghanistaan ayaa waxay si dardar leh waddankaasi kaga wadaan howlgallada ka dhanka ah askarta xukuumadda kaabul warkii oo aad kala socoteen idaacaddii islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa